warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
kulan wacan dhegaystayaal qodobada warka subax aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah safaaradda ingiriiska ee magaalada nairobi oo ka tacsiyadeysay shilkii loodiani waxaad kaloo maqli doontaan xafiiska maaray miisaaniyadda oo warbixin ka soo saaray dakhliga ismaamulada waddanka dhanka soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in askariga ugu dambeeya atmis soomaaliya bannayn doona labada kun iyo afariyo labaatanka dabayaaqadeeda waa subax axada taariikhdun ay ku beegan tahay labada bisha luuliyo ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka anigoo maxamed axmed khaliifa barnaamijka aan iraahday warka subaxnimo idinla socodsiinaya safaaradda ay boqortooyada ingiriiska ku leedahay dalkani kenya ayaa tacsi u dirtay qoyska ehlada dadkii ku nafwaayey waa shilkii gelinkii dambe ee jimcada ka dhacay isgoyska lodiani ee ismaamulka kiricho safaaradda u k ayaa qoraal soo dhigtay barteyda rasmiga twitter-ka ku sheegtay in shilkaasi sababay khasaaraha isugu jira dhimashihii dhaawac uu walaac ku beeray waxaa halkaasi ku nafwaayey ugu yaraan konton iyo laba qof isku duwaha ammaanka ee gobolka rift valley cabdi xasan ayaa dhanka kale sheegay in shilkaasi ay ku dhaawacmeen in ka badan soddon qof oo dheeraada warbixin uu soo saaray xafiiska dowladda dhexe u qaabilsan maareynta miisaaniyadda ayaa lagu sheegay in ismaamulada mombasa naaro kiambu iyo machakos iyo ay dowla deegaanada uga horeeyaan dhanka dhaqli aruurinta madaxa fulinta ee waa madax xafiiskan margaret nyakango ayaa hoosta ka xariiqday in afarta ismaamul uu soo galay dhaqaalo ka badan intii horey qorsheeyeen marka loo barbardhiga sanadkii hore waxay taasi ku dartay in dowla deegaanadan ay aruuriyeen dhaqli laba jibaar ah sida ku cad warbixinta ismaamulada kiambuun narogi mombasa ayaa muddo sagaal bilood gudaheed helay min ugu yaraan laba bilyan oo shilinka dalka sidoo kale dowla deegaanada lagu ammaanay dhanka dhaqliga waxaa ka mid ah ismaamulada kitui vihiga iyo baringo hasehaatee miss nyakango ayaa sheegtay in ismaamulka nyamira uu helay dhaqli dhan boqolkiiba labaatan iyo saddex oo keliya ismaamulada ku hooseeya dhanka dhaqliga waxaa ka mid ah naykuru kajiado iyo makweni sidoo kalena ismaamulada horumarka sameeyey oo dhaqli aruurinta waxaa sidoo kale kaalmaha hore kaga jirta ismaamulka mandheera ee gobolka waqooyi bari ee kenya
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
dhanka soomaaliya haddii aan eego madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay khudbad dheer ah jeediyey ayaa sheegay in howlgalka midooda afrika ee atmis ee ku sugan dalka soomaaliya ee ugu dambeyn ay bixi doonaan labada kun iyo afar iyo labaatanka waxa uu intaasi ku daray in ciidanka atmis ay goobaha haatan kala wareegeen ciidanka dowladda soomaaliya oo haatan ciidanka dowladda soomaaliya ee goobaha la wareegeen oo mas-uuliyadda haatan ayaga ay la wareegeen balse ugu dambeyn dabayaaqada sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka ayuu madaxweynaha soomaaliya sheegay in askariga ugu dambeeya ee atmis uu soomaaliya banayn doono uu dalkiisa dib ugu laaban doono madaxweynaha soomaaliya oo arrinkan ka hadlay ayaa waxaa daladiisii ka mid ahay xasan sheekh maxamuud laba kun labaatan iyo afar waxaan rabnaa askariga ugu dambeeya ee amisom ee hadda atmis loo yaqaanahay inaan macsalaameynaan rabnaa waxaan rabaa inaan u sheego dadka soomaaliyeed oo aan maanta ugu bishaareeyo mar horeba ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in ay la wareegeen goobihii ugu horreeyey oo ay bannaysay atmis goobihii ugu horreeyaan la wareegnay bisha sebtembar ee nagu dhow kuwo kaleaan la wareegi doonnaa sanadka dambena sidoo kalean ula sii wada wareegi doonnaa ilaa bisha disembar aakhirkeeda laga gaaro oo goobta ugu dambaysa aan la wareegi doonno haddii alla yidhaah intaasi walaalayaal waxay ku timiday wax badan oo isbiirsaday laakiin halka wax oo ugu weyn waxa waaye dadka iyo dowladdooda oo iskaashaday waayo inaad fahamtiinaan rabaa sida ay muhiim u tahay dadka iyo dowladdoodu inay iskaashadaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maanta waxaan dagaal kula jirnaa al-shabaab waxaan dagaal waxaan dagaal horay ugu baaqnay waxaa la yidhaha garanwaa oo aan rabno hooyada soomaaliyeed meel kastoo ay joogto garanwaaga inay iska qabato oo aanu cadowgu noo dhuumanin marka dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan kula dardaarmayaa walaalayaal qalbigiinna isku furno aan iscafinno aan is iskusu dulqaadanno aan maxaan ku dhaha dawladdan ha la garb istaago maanta ha la garb istaago berri ha la garb istaago weligaa intaa nooshahay dawlad ku nool dhanka kale madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bogaadiyey magaalooyinka dalka soomaaliya gaar ahaan ay qayb ka tahay gobollada waqooyi gaar ahaan gobolka saali waa gobolka sool xaruntiisana magaalada laascanood sida looga maamuusay islamarkaana looga xusay maalinta xornimada iyo midnimada kowda luuliyo maruu arrintan ka hadlay ayaa waxaadaladiisii ka mid ah reer laascaanana waa u dabaaldegeen waxaan filayaa markii ugu horraysay oo si babliga oo loo dhan yahay ugu dabaaldegaan waaye guul aan leeyahay dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaanna hambali aan leeyahay guud ahaan inta dhimanna dhowaan waa u dabaaldegi doonaa nabadda iyo wanaagga la haystana waa ku naaloonaynaa marka aan saas leeyahay cid gaara iga raalli ahaada warkan kule cid gaara oo ah warkaa lagu xumaynayahay ma jiro walaalayaal reer somalilan farriintan u faraya waxay tahay midnimaa wax leh aabbayaashiin ayaa keenay kun sagaal boqol iyo konton iyo siddeed raggii halka waqooyiga soomaaliya ka ambabaxay ee ingiriiska tegey ee adis ababa tegey ee meel kasta tegey ee lahaa xornimaan rabnaa walaalaheen ayaanan la midoobaynaa waa kuwaasaa kuwa haldhowrka haldoorka noo ah oo aan fiirsanayno waa aabbayaashiin waxaan leenahay walaalayaal waa garaawshiyo buuxaan ka bixinaynaa dhibka aad tirsanaysaan gogol nadiifa aan isugu nimaado aan wada hadalno wax isla waayi mayne ayaan leeyahay laakiin inta ka horraysana wanaagga iyo nabadda ku dadaala aad haysataan wax fiican baad haysataan xabadi xal maaha soomaaliyey meel kastoo joogto ogaaw dhiig daata xal maahan xabadi xal maahan siyaasad maahan nin ra'yi waayayaa xabad rido xabadda cadowaan leenahay cadowgeennu waa mid waa shabaab soomaali kaloo fiicanoo cadowno ah ma jiro soomaali soomaali kale cadow u ah ma jiro waa la kala fikir duwanaa karaa waa la wada hadlayaa waana la isqancinayaa laakiin nimankan hadalna oggolayn fikirna oggolayn waa al-shabaab shabaabaa xabaddeennu ku jeedaa nin kaloo xabaddannadu ku jeeda ma jirto haddii aan halkaasi uga gudbo codka madaxweynaha soomaaliya dhanka caalamka ah haddii aan eego warbaahinta maxalliga ee dalka siiriya ayaa ku warramaysay in maamulka israa'iil uu duqeymo dhanka cirkaa ka fuliyey meel u dhow magaalada homs wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada ilaalada hawada ee siiriya ay soo rideen gantaaladii loo adeegsaday badankooda ama la adeegsaday badankooda wakaaladda wararka ee siiriya ee saana ayaa sidoo kale qortay in qaar ka mid a gantaalada ay soo dulmareen caasimadda waddanka lubnaan ee beyruud ka hor intaysan gaarin bartilmaamaysiga oo ahay magaalada homs ee dalka siiriya saana ayaa intaasi ku dartay inuu jiro burbur ka dhashay weerarada inkastoo aan weli la shaacin baaxadiisa